جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahayow kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga andulus وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a kumanaan kenyaati ah oo isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee nairobi iyo xarumaha dowladda kuwaasoo ka cabanaya canshuur dheeraad ah oo dowladdooda ay ku soo rogtay iyo madaxweynaha dalkaasi oo ka noqday go'aankii canshuurta cusub barnaamijka ayaad ku maqli doontaan hogaamiyayaasha kooxda riddada soomaaliya iyo midka isku magacaabay somalilan oo toddobaadkan warbaahinta iska weeraray iyo dowladda itoobiya oo sheegtay in kooxda riddada soomaaliya aysan ka hor istaagi karin heshiiskii xaaraanta ahaa ay muuse biixi la galeen mid ka mida murtadiintii xafidsanaa dastuurka kooxda riddada soomaaliya oo maanta gelinkii dambe ku bakhtiyey magaalada caasimadda ah ee muqdisho kadib markii maalmihii ugu dambeeyey uu halkaasi ku xanuunsanaa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dagaallo lagu hoobtay dhiig badanna uu ku daatay oo u dhexeeya soomaalida iyo canfarta oo mar kale dib uga qarxay gobolka city ee dhulka soomaalida ee dalka itoobiya ay xoogga ku haysato barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galguduud iyo hoggaanka dhaqanka beesha waceesleh oo ku soo idlaaday deegaan ka tirsan wilaayadaasi maxaa looga hadlay maxaase laga soo saaray shirkaasi labada dhinac dhex maray barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa xaflad heer sare ah oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday dhammays haysatay dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari oo toddobaadkan lagu qabtay degmada jamaame mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo munaasabadan ka qaybgalay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo xubinteennii kaza iyo tirada shuhadada ee toddobaadkan ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد
waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan kumanaan kenyaati ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee nairobi iyo xarumaha dowladdaba kuwaas oo ka cabanaya canshuur dheeraad ah oo dhowaan ay ku soo rogtay xukuumaddooda kaafiradda ah ee kenya hase yeeshee madaxweynaha dalkaasi william ruuto ayaa ka laabtay go'aankii uu canshuurta cusub ku saaray shacabkiisa bannaanbaxayaasha ayaan weli guryahooda dib ugu laaban waxaana ay burburiyeen goobo ganacsi oo ku yaala magaalada caasimadda ah iyagoo billiqaystay wixii hanti yaalay goobahaas oo ay qaar ka mida lahaayeen dadka soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada nairobi haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada nairobi waxaa inoo haya suheyb cabdulaahi bartamihii bishan juun aynu ku guda jirno waxaa waddanka kenya mar qura ka bilowday bannaanbaxyo lama filaan ah oo ay dhigayeen kumanaan kenyaati ah kuwaas oo ka soo horjeeday xaaladda dhaqaali xumi ee dalka ka jirta iyo dowladda oo soo kordhisay qaanuun canshuur dheeraad ah lagu saarayo muwaadiniinta kenyanka ah bannaanbaxyada ayaa ahaa kuwo nabadeed oo aan rabshado wadan balse dalabaadka ka imaanayey uma dhegtaagin xukuumadda william ruuto waxaana sharcigaani la horgeeyey baarlamanka waddankaas maalinnimadii talaadada dadka kenyaanka ah oo markii hore u dulqaadan la'aa dhaqaale xumida haysata ayaa go'aansaday inay xoog uga hortagaan waxayna madashii xildhibaanada ay ku ansixiyeen sharcigaasi maaliyadeed ay weerar ku qaadeen daqiiqada kadib ciidanka booliska kenya oo isku dayey inay hor istaagaan bannaanbaxyaasha ayaa ku guulaysan waayey dadka kenyaanka ah ayaana isku dhigayey rasaasta ilaa ay xoog ku galeen xarunta baarlamanka oo ay dab qabadsiiyeen qaybo ka mid ahna ay burburiyeen malaayiin kenyaati ah ayaa isku dhaarsaday in tallaabada xigta ay qaadi doonaan ay tahay inay qasriga madaxtooyada ugu dhacaan ruuto isagoo dareensan halista ku soo fool leh iyo musiibada weyn ay dhex dabaalanayso dowladdiisa ayuuna ku dhawaaqay inuu ka laabtay go'aankaasi uusanna ansixin doonin haddaba muxuu yahay sharcigani maaliyadeed ay sidaan uga godoodeen shacabka kenyanka ah maadaama dalkan uu wajahayo qalalaaso dhinaca dhaqaalaha ah sicir bararkuna uu gaaray meeshii ugu saraysay xukuumadduna ay awood u yeelan weysay inay kabto miisaaniyaddeeda ayay soo hindistay qorshe lacaga canshuur ah lagu saarayo ganacsatada dalka wuxuu dhigayaa in boqolkiiba lix iyo toban la kordhiyo canshuurta laga qaado rootiga sida maalinlaha ah ay u iibsadaan bulshada halka uu sidoo kale dhigayey in boqolkiiba shan iyo labaatan la kordhiyo canshuurta laga qaado saliidda sharcigan ayaa saameyn ku yeelanaya dhammaan dhaqaalaha ganacsi ee kenya waxaana la doonayey in gaadiidka la saaro canshuur gaaraysa laba dhibic shan boqolkiiba si ay dowladdu uga badbaado dhaqaala burburka haysta ayay xitaa canshuur xaddaaf ah saartay xafaayadaha loo xiro carruurta yaryar dhinaca caafimaadka ayaa ka mid ah dhinacyada la doonayey in lagu soo rogo canshuurta badan si gaar ah xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay iyadoo la doonayey in boqolkiiba lix iyo toban lagu kordhiyo lacagaha laga qaado cisbitaallada qalabka la soo dhoofiyo ayaa sidoo kale la doonayey in la saaro lacago badan dadka kenyaanka ah ayaana dhaqaalahooda wuxuu ku tiirsan yahay waxa ay dibadda ka soo dhoofsadaan si la mid ah waddamada gobolka oo dalkan wuxuu sannadkii soo dhoofsadaa badeecad ku kacaysa laba trilyan oo shilinka kenyaatiga ah una dhiganta shan iyo toban bilyan oo dollar marka laga soo tago canshuurta dadka kenyaanka ah ay ka cabanayeen kuna doonayeen inay banaanbaxidooda xal ugu helaan asamada dhaqaale ee dalka ka jirta waxay dhanka kala geysteen khasaare baaxad leh kadib markii loo dhacay boqolaal xarumo ganacsi ah banaanbaxyaasha ayaa xoog ku jabsaday xarumo badan oo ganacsi oo ku yaala nairobi waxaana ku jiray kuwo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed
magaaladii waa la dhammaystay hal meel oo nool ma leh meeshan waa meesheenii halkan waa meel naga soo horjeeday hal xabo waxba laguma reebin meesheenii waa tan si u jibinayeen u jibinayeen u jibinayeen waa ka quusteen saanay ka dhigeen albaabkeenni waa kan saanay u jabiyeen muraayaddii meeshaan waa qoladii soomaalidu dee barfuuna ku geyn jirtay hal xabo laguma reebin hal xabo wallaahi inaan lagu reebin tanna waa tii maryaha ay ku gadayeen ayadana hal xabo laguma reebin hal maro laguma reebin hindidii optika xabad laguma reebin
kenya ayaa wajahaysa azamo dhaqaale tii ugu xumeyd dowladda ayaana awood ula inay kabto kalabar miisaaniyaddeeda sannadlaha ah sicir bararka ayaa isagana gaaray meeshii ugu sarraysay oo waxaa la filayaa in bilaha soo socda uu gaaro shan dhibic saddex boqolkiiba dalkan oo ka mid ah kuwa dhaqaale ahaan ku tiirsan dowladaha reer galbeedka ayaana la daalaadhacaya deyme xaddaaf ah waxaana la filayaa in sannadada soo aadan deynta lagu leeyahay dalka ay noqon doonto mid u dhiganta boqolkiiba konton iyo shan wax soo saarka kenya oo idil
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka raadraaca toddobaadka hogaamiyaasha kooxda riddada soomaaliya iyo midka isku magacaabay somalilan ayaa toddobaadkan warbaahinta iska weeraray xilli dowladda saliibiyadda ah ee etoobiyana ay sheegtay in kooxda riddada soomaaliya aysan ka hor istaagi karin heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay dhowaan la galeen hogaamiyaha maamulka somalilan murtad muuse biixi qodobkan waxaan ku eegi doonnaa xubinteenna hadalhaynta toddobaadka oo toddobaad walba uu halkan inooga soo jeediyo ilyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka haddii aan dhegaystayaasheenna u soo qabanno hadalhayntii ugu xooganeed ee toddobaadkan ka taagneed geyga soomaalida waxa ay ahayd toddobaadkii ina weedaartay ayaa ahaa waxa loogu yeero maalmaha xorriyadda horraantii maalmahaas waxaa weeraro afka ah isdhaafsaday murtadiinta kale ah xasan sheekh maxamuud iyo muuse biixi cabdi waxaa ugu horayn madal ay ku kulansan yihiin kumanaan qof hadal ka jeediyey murtad muuse biixi cabdi isagoona sheegay in heshiiskii badda ee ay la galeen abey axmed ay soo dhowaatay fulintiisa sida ugu dhaqsiyaha badanna ay ku dhaqangelin doonaan iyagoo wadajir ah aan ugu horeyn marka hore dhegaysana codka muuse biixi cabdi oo ka hadlaya arrimahaasi
ictiraafka dowladda horeysa wax kasta aanu kabagoosane ay timaado arrintaasi waxay maraysaa in labada dhinacba etoobiya somalilandba ay ka go-an tahay in agreementka la saxeixo oo miyiga loo badalaxee uu hoon galo haddaa muxuu qabanayaa balaya innaga waxba dhulka nagama yaallaa aroorta hadday qodanka diyaar tahay inaguna diyaar bayno waa dal ballaadhay go-aan iyada ku abshira inaan kaasi ka noqnoqosho iyo saxsaxad ahayn xasan sheekhna hadalkiisa waa ka arkaysay laakiin waktiga la qabanayo waxaan iswinaa u waa fariintay ahayd waktigaan soo dhawaado taasina insha allahu deg deg way loo dhunto cabdiwahaab sidoo kale murtadkan ayaa weerar afka ah waxa uu sidoo kale ku qaaday xukuumadda fadhigeedu uu yahay muqdisho isagoona sheegay in murtad xasan sheekh maxamuud aysan jirin meel uu ka taliyo waxa uu intaasi ku daray in lacagaha xukuumaddiisa oo idilba ay ku kala socoto laga soo uruuriyo kiniisadaha caalamka waa kan mar kale isaga oo ka hadlaya arrimahaasi
adduunku sharciyuu leeyahayo waxaa la yidhi mar kale dal waa dal xor ah oo la aqoonsan karo shuruuduu leeyahay dhowr ilaa afar shuruud ta u horeysa waxaa weeye dowladda markaa joogta ee qaran baa doonaya waa inay dalkoo dhan xukuntaa oo dalkoo dhan amnigiisa iyo argiisa gacanta ku haysaa dee madaxweyne xasanna waa ogyahay intala joogtaana way og tahay maanta dowladda xasan waxay xukuntaa oo aan weliba gacanta ku wadahayn gobolka banaadir kismaayo waa dowlad gaara baydhabeena waa mid gaara ugu talgelin karo jawharna waa mid gaara beledweyne waa mid kale boosaaso waa garow waa mid kale waa intoodii tayaarigu isku hxoyn dowladda la ictiraafaya waa inay dhaqaalo haysaa oo ay dadkeeda waxay ku maamuli karto dhaqaalo ah hayso weeye dhaqaalaha sanadkan miisaaniyadda xamar miisaaniyadeedu waa hal bilyan iyo bont eid baan malaynayaa miisaaniyadda boqolkiiba toddobaatan waxay ka timaadaa waxay ku timaadaa oo uu ku helaa tuugsi iyo qarafo weliba aan muslim laga soo ururine christianatiga iyo tan yuhuudda iyo tan juusiga iyo taan cidda ogaanay waadadu laga wacdiyaan ayaa u soo qarafaysa calintaa boqolkiiba toddobaatan marxal uu intaasi marayo waxaa soo jawaabay murtad xasan sheekh maxamuud isagoona sheegay in etoobiya aysan u ogoleen wax badda sidoo kale mar xasan iyo muuse ay isweedaarsadeen hadalladan waxaa saacado uun kadib soo hadashay dowladda xabashida etoobiya afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ninka lagu magacaabo nibayo tedla ayaa sheegay in xukuumadda xasan sheekh maxamuud aysan ka telin meel ka baxsan filla soomaaliya ciidamadeennu waxa ay fuliyaan howlgallo caalami ah iyagoo ka amar qaadanaya midowda afrika iyo qaramada midoobe dowladda soomaaliyana ma maamusho meel ka baxsan madaxtooyada filla soomaaliya waa nuqul ka mid ah hadalkii uu jeediyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya cabdiwahaab waxaa sidoo kale xusid mudan in maalin ka hor lix iyo labaatankii juun uu murtad xasan sheekh maxamuud khudbad uu ka jeedinayay gudaha xerada xalane uu ka sheegay in etoobiya ay u ogol yihiin inay soo gaaraan xeebaha soomaaliya balse wadiiqada ay u soo mareen ay ahayd mid qaldan midaas oo laga dhadhansan kara baa la leeyahay in xasan sheekh maxamuud uu dowladda nasaarada etoobiya uu u ogol yahay bad balse uu ka xumaaday in loo soo maray murtad muuse biixi cabdi bal isaguna waa kan mar uu arrinkaasi ka hadlayay waddankan deriska annahay etoobiya aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda iskuma haysano annaga iyo etoobiya etoobiya inay badda gaarto iskuma haysano dagaal naga dhexeeya annaga etoobiya oo soomaaliya etoobiya ay bad u diidan tahay ma aha waxaan isku haysanaa waxay tahay etoobiya siday badda kusoo gaaray dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa
inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa qodobkan iyo guud ahaan xubintii hadalhaynta toddobaadka iminkana aan dib ugu laabana qeybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي وهجاج barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu weli ku guda jirnaa kulan ballaaran oo u dhexeeya wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud iyo hoggaanka dhaqanka culimmada iyo waxgaradka beesha wacaysle ayaa ka qabsoomay deegaanka caws weyne ee wilaayadaasi fadhigan ay yeesheen labadaasi dhinac ayaa looga hadlay adkaynta labada dhinac ay adkaynayaan ballamihii horey loo wadagalay ee ahaa difaaca shareecada islaamka iyo ka hortegidda duulaan kasta oo uu cadowga ku soo qaado wilaayada islaamiga ee galgaduud waxgaradka beesha wacaysle ayaa wilaayada ku dhiirageliyey in garab iyo gaashaan ay u yihiin mujaahidiinta dhinaca kalena ay soo dhoweynayaan weerarkii dhowaan mujaahidiinta ay ku qaadeen degmada ceeldheer laguna laayay maleeshiyaadka murtadiinta iyagoo ugu dambayntii baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka murtadiinta ee beesha ku abtirsadaa ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beesha wacaysle
oo ka furmay maantay meeshaan haddana gebangebadiisii la joogo oo looga tashanayay sidii loo tadbiiqi lahaay oo loo difaaci lahaay oo looga hortogi lahay kuwa baybalka wada oo kor loogu qaadi lahay kutubka hirgelintiisa looga hadlaayay waxyaabaha looga hadlay oo ku soo gebangaboobay waxaa ka mid ah ewalan in horta mid laga naqdaa beesha waceesle ee shirkan ka qayb gashay inay mid ka naqataa difaacidda kutubka ilaahay oo cid ka xigtaa oo ayaan jirin saaniyan dadka ka hallaabay ee waxmagaratada ee cabtoyda ee dulliga nimanka ahoo gaalada ah oo ay ka dulleeyeen inaan laga harin oon faraha lagala bixin oo wixii dhintay mahana wixii nool ay toobadu u furan tahay cid allaala iyo ciddii ka soo noqoto gaaladaas gacanta ay u haatisay ka soo laabatay u soo laabatay islaamnimadeedoo toobadkeenan aha tiraa gacmaha loo dhigaha li'ajli inay ku dhimato gaalnimo ayaa la diidan yahay waxaa la rabaa qof kasta ayadoo muslima inay dhimato inay la kulanto ilaahay ayadoo nafteedu ay naf daahira tahay ilaahay baa mahadle annagoo muslimiina isku kaanya keena meeshaan annagoo ka tashanayno kitaabka ilaahay sidii loo tadbiiqi lahay annagoo ah beelaha wacaysle iyo walaayada gobolka waxaan ka tashanaynaa ballamihii hore ee xuu ahaay hore loo soo galay adkeyntoodii iyo kuwa hadda cusub shirkaasoo noogu soo dhammaaday maanta waxuu ahaay si wanaagsan iyo aad aad u fiican waxaan intaas u sheegaynaa u dugaynaa dadka dhibaatada ka wado bariga galgaduud degmooyinka wacaysle cadowga ah ee waxuu ahaay dhibaatadu ku dhacday hadda cadowga la burburiyey degmada ceeldheer waa maqlayseen inay ku baaba'een kana carareen kuna hoogeen waa ogtihiin masegawey wixii ka dhacay galcad wixii ka dhacay waa ogtihiin cawsweyna wixii ka dhacay waa ogtihiin waxaan idiin sheegaynaa dhibaatadaas inaad xaw ahay ku baaba'deen oo laydinku baaba'sho waa ogtihiin haddana waagatiyo kala talaadiyo uhaysiin warnimayo istabaqabta oo isaga tagaan leenaha horta muga koobaad meelaha aad joogtaan waa ceesle dalka u joogo ilaahay maarta wuxuu ku guuleeyey in gaalada ku jabto inay gaalada ku baaba'do qaboorahii soo duuliyaasha ay noqdaan qaboorahii gaalada kulays ay noqdaan sida coosweyne galcad misegawaay ceeldheeroo hadda ugu dambaysay waxaan horta aad iyo aad u soo dhoweyhaynaa macrakadii ceeldheer ka dhacday ee quluubta muslimiinta shaafisay ilaahayna ila gaaladaasu ku jabshay ku baabi'iyey haddaana wacaysle aad iyo aadan u soo dhoweyhaynaa wadatashi ay isugu timid beesha wacaysle ee labada degmo waxay soo dhoweyneysaa amba ballamihii hore ee maaragtaa ay ballan qaadayoo ahaa in mubaayacadii iyo beecadii lala galayna ay maaragtaa sideedii ay tahay ballamaha hadda ay hadda ay ballami doontana aysan wax uga leexanin ku dhaqanka shareecada islaamka inay ku dhaqanto oo dadkeeda maaragta labada degmo ku noolna cadowga kusoo duulay ee maaragtay labada degmo kusoo duulay muddo laba sana dagaalkaas uu socday jihadiga waana ka qayb qaateen naf iyo maalna uga qayb qaateen maadaama ay uga qayb qaateenna ilaahay waa ku jebiyey galcad baa uga horreysay misegawaya baa ku xigtay budbud baa ku xigay ceeldheer baa cawsweynaa ku xigay ceeldheer baa ku xigtay oo ugu dambeysay intaasna ilaahay baa ku halaagay ilaahayna mujaahidiinta guul buu ku siiyey wacayslana nasri iyo maaragta nashaad buu maaragtahay qalbigooda iyo indhahoodaba maaragta aa ku farxay bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamigaah gobolka oo hogaaminayo waaliga wilaayada abuuqaalid uu hogaaminayo runtii waan u mahad celinaynaa oo runtii kulan qaaliya noo qabatay haddaan nahay beesha waa isla odayaasheeda oo beeshu intay degtay ka kala yimaaday runtii waxa weeye maantay waa shir gabangabo ah oon iskugu nimaaday oo wada tashiya oo ballamadii hore oon galnay iyo wuxuu ahaa markii hore aan aan galnay aan uga wada tashanaynay oo iyo tanfiidkeedii iyo wixii ka qabsoomay kulankaasu waxa weeye xog waraysi u ahaa waxaan iskugu haddana hambaliyeynayna guulihii islaamka uu ka gaaray gobolka oo guud ahaan gaar ahaan meelaha beesh- beeshu ay degto sidii galcad iyo ceeldheer oo kaletood hadda ceeldheer ay ugu dambeysay guulihii laga gaaray haddana wilaayadu waxay haddana ay nagu mutaabicaynaysay ballamadii aan kala qaadanay runtiina beeshu way ka soo dhalaashay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon xaaji roog ama xaaji tawxiid beriga waxaan isugu nimid halkan haddaan nahay beesha wacaysle ee ka kooban labada degme ee galcad iyo ceeldheer ka kooban wax kale isuguma imaane waxaan isugu nimiday tadbiiqu sharaca shareecada ilaahay in la dabaqo kutubka alla noo soo dejiyey ku dhaqankiisa inaan dabaqno sunnadii nebi muxamed inaan ku dhaqanno wax alla wixii ka soo horjeedana aan la dagaalanno naf iyo maalba u hurnohon la dagaalanno waxaan leenahay beeshaan reer waacaysle aanugu hambalyaynaynaa meel kastoy joogto duulaankii oo idinku soo qaaday igaarkiina xasan sheekh maxamuud isagoo rajaynaya inaad baalka ka rogsataan haddaad u aqoonsateen inuuna igaarkiinni ahayn ee cadow ilaahay uu cadowul islaam yahay diinta islaamkana uu burburinayo dastuur gaal soo dhiibatana inuu wado markii aad fahateen ee aad ka hor tagteen ee xabad aad kala hor tagteen ee wuxuu uu idinka filanayey oo idinka waayey waad ku mahadsantihiin waxaan idin leeyahay beesha reer wacaysle waa ansaar kutubka ilaahay inay ku dhaqmaanay u taagan yihiin tusaaladeedii ilo aragta ilaala ka dhambaa layidhi xasan weerarkii ugu koowaad wuxuu ku soo qaaday galcad waa guriga awogii uu ku dhashay galcad xasan tuuro uu soo wakiishay isaga ee maraykan ay awood bidaayeen samada ilaahay kala dagaalamay raag mujaahidiina oo calanka tooxiid sida ayaa waa berigii weerar ku qaaday ilaahay dhulkuu la jaray su gaaladii horeba u cadaabi jiray sunnada ilaahay siday eheday ayay heleen waajibkeedii way ku baaba'een waxaa tan kale ahay masegawey ciidamadii gentaal lahay uu soo dhigay waa dalkii ou ku dhashay ou lahaa wacaysle waa ka hortegay ilaahay subxaanahu watacaalaa mujaahidiintu ayagoo midaysan kelimatu tawxiid ku midaysan laa ilaaha ila allahu muxamadan rasuulullah kutubka ilaahay kor u siday ka hortageen ilaahay baana ku halaagay masegawa wacaysle ilaa maalinta xasashe wuxuu ka malaysanaya waa ka waayey dadkuu ka dhashay wuxuu ka malaysanaya waa ka waaye ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid munaasabada maanta aan u fadhinno waxa waaye waa kulan wada tashi oo kulan runtii masaalixda guud ee ummadda ay leedahay ee masaalixdeeda iyo maaragtay ee masiirkeeda iyo danteeda laga hadlaayey qof kasta muslima mas-uul ana dooruu ka aadan yahay odayaasha doorkooda iyo kaalintooda waa door muuqdo waa odayaal u taagan hirgelinta shareecada ilaahi subxaana watacaala iyo tadbiiqeeda iyo difaaceeda naf iyo maalba u taagan waaya munaasabadaas marka insha allahu tacaala si fiican ay noogu dhammaatay shaqadaasna shaqo hadda bilaawatay ma aha shaqo bilaaw ah hadda ma aha shaqo soo socotay gaar ahaan xamlada gobolkan ama wilaayadan codow ka soo qaaday labada san ugu dambeysay ilaahay subxaana wa tacaala waa noo gargaaray guulo badan iyo kheyr badan ayaa waddanka ka dhacay gaar ahaan reer waceesle ilaahay wuxuu ku sharfay deegaamadooda inay noqdaan deegaamo martigeliyo macaarig badan xaq iyo baadilka markaasi ka hor yimaadeen antaasi dhanna markaa taariikhda ay qorayso insha allahu tacaala jiilalka soo socda ee wakhtiga soo socda la akhrisan doono meel walba ay degan yihiin codowga ka nasan waayo oo maaragtay ay kula dagaalamaan afkooda iyo maalkooda iyo yadoodaba tan kalena ugu yaraan inay maaragtay deegaamada codowga soo galo ay uga baxaan oo uga guuraan guryahooda si markaa mujaahidiinta iyo nimankaasi iyo bulshada socoto ay si meel maaragtay cidlo ah nimankaasi looga maaragtay aarsado waa galcaday ka dhacday coswiinay ka dhacday ceeldheera ugu dambeysay taasna horta sharaf gaar ay idiin tahay haddii maanta dad diinta ilaahay la dagaalamayo oo duulaan ah oo maaragtay isusoo baxaystay oo caddaan iyo midowle deegaamadiinna ay ka nasan waayaan macaarigtaas ama qalcadaha maaragtay codowgaasi laga jibiyo ilaahay ka dhigo deegaamadiinna waxa waaye ilaahay subxaana wa tacaala dhiigga baxayo iyo shuhadadaas iyo maaragtay codowgaasi ilaahay looga dhowaanayo dilkiisa arrimahaas deegaamada insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa mid ilaahay barkeeyo mid ilaahay maaragtay amni hadday tahay barwaaqo hadday tahay se haddaba muuqato ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala ilaahay ka rajaynayna subxaana wa tacaala intaas kadib dardaartaydu waxa waaye in doorkii iyo kaalintii aad lahaydeen aad si labalaabtaan horey a u ballannay waxaan ku ballannay kitaabka ilaahay waxaan ku ballannay difaaciisa waxaan ku ballannay dadka waxmagaratada oo maaragtay ama abtiya ama maaragtay dad dantooda iyo fahmaynana ah in laga soo celiyo codowga laga reebo oo runtii arrintaasoo wax badan aad ka dadaasheen dadkii hadda ay dhaqan yihiin deegaamadii ay fiican yihiin codowga waa soo galay meele laakiin maaragtay ummadda waa fahantay nimankan waxay yihiin waxaana sabab waa maaragtay hadalkii iyo maaragtay odayaasha baagii ay jeedinayeen iyo maaragtay hoolihii shaqadii ay ku jireen marka in juhdigaasi aad labalaabtaan codow wax yara ka soo haray codowgan ilaahay jibiyey waa jabay saban ilaahay wuxuu uga dhigay qabaa'ilka muslimiinta ee mujaahidiinta isgarabsaday oo maaragtay iskaalmaystay oo ilaahayna u tala saartay ayaa ilaahay ku baabiyey subxaana wa tacaala xamladii laba sina la waday oo loo qaylinaayo oo iclaamka iyo baraha bulshada iyo adduunka laga qaylinaayo maanta meel ay marayso waa ogtihiin kala fiig iyo kala cararay ku jiraan in waxaa la rabaa marka la israaciyo juhdigiina aad wadaan insha allahu tacaala ilaahayna subxana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa in umuurta noo taamiyeelo noo dhammaystiro adduun iyo aakharaba ilaahay subxaana wa tacaala na siiyo wanaag iyo naxariistiisa na siiyo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raad raaca toddobaadka mid ka mid ah murtadiintii xafidsanaa dastuurka kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta gelinkii dambe ku bakhtiyey magaalada caasimadda ee muqdisho warkaas iyo dagaallo lagu hoobtay oo u dhexeeya canfarta iyo soomaalida oo dib uga qarxay gobolka city waxaa xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka inoogu haya bashiir muxiidiin abu eyman bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka ee toddobaadkan waxaa jiray weerar qarax ah oo ciidamada mujaahidiinta ee la beegsadeen askarta kufaarta burundi xilli ay ku socdaalayeen inta u dhexeysa deegaanada gololey iyo degmada balcad waxaana laba qarax oo mujaahidiinta ay ku bartilmaameynsadeen ciidamo burundees ah ku dhintay ilaa saddex askari oo burundees ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen cabdiwahaab oo toddobaadkii lasoo dhaafay si gaar ah saacadihiisii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ku baktiyey murtad maxamed cismaan jawaari ee hore usoo noqday guddoomiyaha baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ee murtadkan oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku xanuunsanaa dalka dibaddiisa ayaa la sheegay in maanta uu ku baktiyey guri uu ka degan yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho jawaari waxa uu ka mid ahaa xubnaha kooxda riddada soomaaliya ee wakhtiyada dheer dagaalka kula jiray shareecada islaamka xilligii xukuumaddii maxamed siyaad barre waxa uu soo noqday tiro dhowr jeer wasiiro mar kale wuxuu jawaari ka soo dhex muuqday kooxda riddada soomaaliya intii u dhexaysay sannadihii labada kun labaiyo toban ilaa iyo toddoba iyo tobankii xilligaas oo ahaa guddoomiyaha baarlamaanka dawaaqidda kooxda riddada soomaaliya isagoo ka qayb qaatay dastuurgaareedka ee ku dhaqanta kooxda riddada soomaaliya muddo sannada ah uu dagaal kula jiray shareecada islaamka kadib maanta ayuu ku baktiyey gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhinaca kale dagaalla u dhexeeyay soomaalida iyo canfarta ayaa toddobaadkii ayna soo dhaafnay dib uga qarxay deegaano dhaca duleedka degmada candhuufo ee dhaca galbeedka city dadka deegaanka ayaa soo sheegay in maleeshiyada canfarta ay weerar dhowr jiha ku qaadeen deegaanka dhuunyar ee dhaca galbeedka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed halkaasoo iska caabin adag kala kulmeen waxaa dhankooda ay sheegeen in horumar ay ka sameeyeen dagaallo ka socda duleedka degmada candhuufo iyaga oo canfarta kala wareegay aagag cusub oo dhaca duleedka magaaladaasi goobaha ay la wareegeen soomaalida ay dib uga soo ceshteen waxaa ka mid ah araariila oo ah goobta laga qoday ceelka degmada candhuufa halkaas oo ay sheegeen inay dagaal uga saareen maleeshiyada canfarta waxay sidoo kale soomaalidu ay la wareegeen aagaga caliyare iyo wiish oo wada dhaca duleedka candhuufa dagaaladan dib uga qarxay ee deegaanadaas dhaca gobolka city ayaa imaanaya xilli dhowr jero hore dagaal u dhexeeya soomaalida iyo canfarta ee deegaanadaasi ka dhaceen sidoo kale cabdiwahaabo toddobaadkan waxaa jiray khasaaro dhimasho iyo dhaawac ka dhashay rasaas maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya ee ku asqeeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmooyinka gobolka banaadir siyaabo kala duwan looga maqlay rasaas ay furayeen maleeshiyaad murtadiin ah rasaastan oo ka dhacaysay qoryaha fudud iyo kuwa waaweyn ayaa rucbi ku riday dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay rasaastan waxaa laga soo caleemaday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir sida ay sheegeen dad goobajoogayaal ah dhinaca kale cabdiwahaabo toddobaadkan waxaa jiray dowladda xabashada etoobiya oo kumanaan ka mid ah askarteeda u dadguraysay galbeedka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed halkaas oo isbuucyadii lasoo dhaafay ay ka socdeen dagaallo ay dad badan ku dhinteen war-saxaafadeed ka soo baxay dariska ciidamada xabashida ayaa lagu sheegay in ciidamo dheeraad ah loo diray dhul ay ugu yeereen bariga itoobiya oo ay ula jeedaan dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku jira taliska abiy axmed ayaa shacabka soomaalida ee maleeshiyaadka canfarta la dagaalamaya ku sifeeyey kuwa argagixiso ah isaga oo wacad ku maray inuu dibadejin u samayn doono canfartii laga ceeriyey galbeedka gobolka city cabdiwahaab oo dhinaca kale toddobaadkan ciidamada kufaarta afrikaanta waxay isaga guureen laba saldhig ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan shabeellada dhexe ciidamada afrikaanta meelaha ay ka guureen waxaa ka mid ah saldhiggii ay kaga sugnaayeen deegaan lagu magacaabo ceel ceeglow ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada saldhigan baneeye ayaa ka socda dowladda kaafirada ee burundi waxaana ceel ceeglow ay ku sugnaayeen tan iyo sanadkii labada kun iyo tobankii waana saldhiggii saddexaad oo ciidamada kufaarta ay ka baxaan inta lagu guda jiro bishan isla shabeellada dhexe toddobaadkan ciidamada kufaarta afrikaanta waxay isaga baxeen xeradii ay ka degnaayeen deegaanka raaxooy ama ilbaq oo hoostaga degmada balcad muddo sanada ah oo ay halkaasi degnaayeen ciidamadan ayaa taliska kufaarta atmis waxa ay shaaciyeen in halkaas ay ka baxeen ciidamada burundi horey ciidamada kufaarta burundi waxay uga baxeen deegaano ka tirsan shabeellada dhexe oo ay ka mid tahay magaalada jowhar iyo deegaano kale maalmihii lasoo dhaafay ciidamada kufaarta ee duulaanka ku joogay soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolada dalka oo ay kusoo duuleen ugu dambeyntiina faahfaahin ayaa ka soo baxaya shil khasaare dhimasho iyo burbur dhaliyey oo ka dhacay waqooyiga soomaaliya shilkan ayaa ka dhacay inta u dhexeysa magaalooyinka burco iyo sheekh ee dhaca waqooyiga soomaaliya waxaana shilka galay gaari nooca saarifta ah waxaa shilkan ku dhintay laba wiil oo dhallinyaro oo lagu kala magacaabi jiray cabdishakuur boqolle iyo sidoo kale cabdiraxmaan yaasiin cali kuwaasoo kasoo kicitamay burco kuna sii jeeday magaalada hargeysa dhegeystayaal xubintii dhacdooyinka toddobaadka waa inaga intaa aan dibida kugu celiyo qeybaha kale ee barnaamijka raadraaca
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ayaa maalinkii laba boqol lixdan iyo lixaad weli waxa ay sii wadaan xasuuqa ay ku hayaan shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada khaza haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo tirada shuhadada ee toddobaadkan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee magaalada khaza iyo tirada shuhadada ee toddobaadkan oo sii korortay waxaa halkan inoogu haya xaaris cabduqaadir aad baad u mahadsantaha walaalka cabdulwahaab maxamed bukhaari waxaa maanta jimco ahayd taariikhun ku beegneed laba labaatanka dulxaja ay sidoo kale ahayd maalintii laba boqol lixdan lixaad ee uu galay cudwaanka yuhuudda ku qaadeen muslimiinta khaza xilli dhanka kale ay soconayaan iskahormaadada ee muqaawamada filistiiniyiinta kuli jireen yuhuudda waxaa toddobaadkan dhacay duqeymo ay ciidanka yuhuuddu ku xasuuqeen boqolaal ka mid a dadka muslimiinta reer khaza iyagoona weli sii wada xasuuqyada aan kala joogsiga lahayn ee ay u geysanayaan muslimiinta ku dhaqan deegaanada marinka waxay toddobaadkan yuhuuddu xasuuqyada ugu daran ka geysteen xaafado ku yaala magaalada khaza iyo mandiqada rafax iyadoona cadowga uu duqeymo ku burburiyey dhismayaal ay ku jiraan goobo ganacsi oo muhiim u ahaa dadka rayidka gaar ahaan kuwa ku yaalay mandiqada rafax oo iyadu ka mid ah meelaha ay yuhuuddu ka geysanayaan duqeymaha ugu xoogan waxay muuqaalada halkaasi ka imaanayay toddobaadkan muujinayeen saameynta iyo waxyeelada xoogan ee diyaaradaha cadowgu ay ka geysanayaan marinka khaza walaalka waxaa marka laga hadlayo dagaalada u dhexeeya filistiiniyiinta iyo cadowga allah iyo yuhuudda waxay dagaalada ugu badan ka socdaan magaalada khaza oo ah waqooyiga iyo mandaqada rafax oo ah koonfurta marinka waxaana xayi shujaaciya ay ka mid tahay goobaha sida aadka ah ilaa maantaba ay uga dhacayeen dagaalo xoogan oo u dhexeeya muqaamada iyo yuhuudda waxaa halkaasi maalmihii lasoo dhaafay ee toddobaadkan ka dhacayay dagaalo xoogan oo khasaare lagu gaarsiiyey yuhuudda waxaay dhankooda yuhuudu qirteen in dagaaladii dhacay maalmihii lasoo dhaafay ay uga halaagsameen askar ayna uga dhaawacmeen tobanaan kale dhankooda waxay maalmihii lasoo dhaafay muqaamada filistiiniyiintu sheegeen in qoryaha garbaha laga rido ee ay adeegsadaan ay ku beegsadeen een geediid ay lahayn yuhuudda oo ay ku jiraan taangiyada loo yaqaan merkava waxay sidoo kale sheegeen in howlgallo siyaabo kala duwan uga dhacay een xaafadda shujaaciya ee magaalada khaza iyo mandaqada rafax ay ku bartilmaameysadeen isku imaatano dhowr ah ay ku sugnaayeen yuhuudda een dhinaca kale waxaa walaalka xusid mudan in dagaalada khaza ee toddobaadkan ay barbar socdeen iska horimaado dhallinyarada filistiiniyiinta ee yuhuudda ku dhex maray magaalada jiniin ee daanta galbeed ee filistiin halkaasi waxay yuhuuddu qirteen in dhimasho ay dhaawac ay uga noqdeen askar oo uu ku jiro sarkaal ciidan waxaana tirada dhaawacyada ay ku sheegeen toddoba iyo toban askari oo yuhuudda ah markan haddii aan dib ugu soo noqono khaza waxay tirada shuhaadada ee ku shahiiday tan iyo markii uu bilowday cudwaanka yuhuudda ay gaartay soddon iyo toddoba kun toddoba boqol sideed iyo toban ruux halka dhaawacna uu gaaray siddeetan iyo lix kun saddex boqol toddobaatan iyo toddoba ruux oo filistiiniyiin ah
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag munaasabad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari ee degmada jamaame ayaa lagu qabtay degmadaasi waxaana munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada iyo waxgaradka ardaydii ka qalinjabisay madarasadaasi ee xafladda loo dhigay ayaa tir ahaan gaaraysa soddon iyo shan arday waxaana goobta ay ardaydu ku soo bandhigeen aqoontooda iyo wixii ay soo barteen taasoo ay la dhaceen kasoo qaybgalayaashii xafladda ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay suldaan cabdulqaadir xaydar isagoo bogaadiyey heerka waxbarasho ee ardayda qalinjabinaysa maanta arday ka qalinjabinayso madarasa imaam bukhaari oo dugsi dhex dhammaysatay oo maanta la siinaayo shahaadooyin aad baan ugu faraxsannahay maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala na gaarsiiyey ilaah uu mahad celinaynaa waxaa u mahad celinaynaa maamulka gobolka oo yunus ugu horeeyo iyo makaatibtiisa iyo maamulka degmada jamaame si guud ahaana ugu mahad celinaynaa waxaa uu baninaa maktabu tarbiya tacliim heer xarako heer gobol heer degmo qabanqaabadan iyo guushan lama gaari lahayn haddii ay jiraan maktaba tarbiya tacliim haddii aas jiran lama gaari lahayn maadaama arday degmada jamaame wiilal iyo gabdha ilaaya barakeeye oo maanta shahaada la siinayo waa mid guul ah ilaahay uu mahad celiyo waxaa kale uu mahad celinaynaa waalidiintii dhaleen gabdhahaas iyo wiilasha sababtoo ah kamaa kun arday wiilal iyo gabdha ayaa dibidda loo diray oo laga doonay waxbarasho loo doonay dadkan iyaka iyo waalidoodin waxay ku qariibeen ina meeshooda ilaahay wax isku siiyey ku gaaraan hadda dhammaantaas mahad celintaas waalidiintii gabdhaha iyo wiilasha dhalena mahad celinaynaa macallimiintii muddo badan si haddaas u sheegay maamulaha waxaan rajayn doonaa ilmihii dibidda loo diray ama gobollada loo diray qaarkood ama kenya loo diray inay soo noqon doonaan maadaama ay dacday ka dhageystaan amba ay arkaan maanta shahaada laga bixinayo degmada jamaame oo munaasab ah waxaan leenahay wixii ilaahay hanii kordhiyo dugsi sare u gudba wadda fiicanaad u furteen jamaame gaar ahaan gobolka jubbada hoose khayr badanaan rajayna adinka iyo waalidiintiina in sha allahu mahad celin ilaahi subxaanahu watacaala alle waxaan u mahad celinaynaa maktabu tarbiya tacliim oo maanta shahaada ka bixinayo degmada jamaame ayaan u mahad celinaynaa in sha allah waxaan rajaynaynaa inaan maanta dugsi sare u gudbi doono aan heli doono gobolka jubbada hoose degmada jamaamani jaamacad lagu dhiso doono lagu dhigi doonana waa rajaynaynaa hididiilideedina waa noo muuqantaa in sha allah maanta ay noo bilaabatay waxaan ii rajaynaynaa khayr badan ilaahay hana suwa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis oo munaasabadda goobjoog ka ahaa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الله سبحانه وتعالى أيا مهد إسكله نوكل ميي مكان كان أو شرفت له أنت إسكدب والدين تأو هل كان جوغو أو فرديو dadkan ka qalanjibiyey madarasada imaamu bukhaari dugsiga hoose dhexe waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dadaalkii aad bixiseen iyo juhdigii aad bixiseen oo aad ku dhabar adeegteen waxbarashada ardayda aad dasheen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala miisaankii xasaanta idin saaro dadaalkiin ayadoo jirto dad badan oo maanta halkaan aan joogin oo meelo kale inti loo ammaanay iska aadeen oo maanta ilmahooda markii aad fiiriso dhaqan xumo iyo qaab aan la fiiriyi karin idinka oo ku dhabar adeegteen maanta dadkii aad wax barteen sharaftan u muuqdaan waxaa leenahay jazaakum allahu khayran dhanka kale ardayda wax baratay oo ku dadaashay oo bidaayadii kasoo bilaabay ilaa halkan gaarsiin waxaa leenahay jazaakum allahu khayran dadaalkiin iyo waxay aad samayseen hor u sii wada meel fiican bay joogtaan laakiin waxaad u baahan tihiin in lasii dhammaystiro waxaan leenahay nuqabada ama salaadiinta waxbarashada aada u jeedaan maanta waxaa halkan ka jiro unesco iyo waxa gaalada samaysay oo u baahan yihiin in oo moogtahay dadkii dhaqanka dhaqanka ugu hadleeyaan ama diinla-aan ay ugu dhigaan iyo dad maanta ku dayanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waddadiis iyo tarbiyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintii nabiga calayhi salatu wasalaam noo keenay dad u baahan in ay bartaan labadaasba maanta tartamayso markii aad fiirisaanna sadar muuqdo su-aal ka dhan markii aad fiirisaan maanta muuqalka halkan ka muuqdo baa ka dareemaysaan dadka meelahaas ay aadeen oo wax ku barteen iyo qaabka ilmahood u yaalaan iyo dadkan shareecada islaamka ay bartay qaabka u yaalaan markii aad fiirisaan waa kala garanaysaan markan waxaan leenahay dhaqanka iyo guud ahaanba waxbarashada aan ku dadaalno oo ilmahana aan ku xoojino qof kastaba ilmaha intii meel kale ka aadan lahaayeen halkan baa noo yaalla waxbarasho qiimo leh oo aan ugu daynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam markaan aan ku dadaalno intaas kadib marka walaalayaal waxaa mahad gaar aan u direeyaa maktaba tarbiya wa tacliim haddii ay tahay heer harako haddii ay tahay heer wilaayo haddii ay tahay heer muxaafada waxaan leenahay jazaakum allahu khayran idinkana dadaalka iyo juhdiga aad bixiseen iyo waxbarashada sharciga ee aad dadka amayba aad ku dadaasheen oo waxaa weeyaan juhdi baad ugu bixiseen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaas kadib marka walaalayaal wax war maanta dhamman male war waa la dhameeyey culummadii iyo nuqabadii iyo wax kastaba waa noo dhameeya marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxbarashada aan ku dadaalno oo xoog aan u bixino intaas kadib markaan maadaama hadda dugsigii hoose dhexe oo noo dhammaaday in badanna maogtahay loo tahaamay la dhahay maogtahay maxaa ku xiga doona intaa maxaa nooga xiga doona maxaa kale noo dambeeyo walaayada maadaama intaa dugsigaas dhammaaday waxaad idinku talagashay in idin furto mashaariic kala duwan oo aa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto laakiin haddii laga faa'iidaysto waayo maxaa noqonaysaa ya haddii laga faa'iidaysto waayo ciddii ka faa'iidaysta maxay noqonaysaa dadka markii la tilmaamay waxay noqonayaan dadkii shareecadooda bartay oo ku camalfalay ilaahay korbaa u qaadaa dadkii shareecadooda ku camalfalo waaya meel kale aadeenna hoos baa ilaahay u dejiyaa markaan si ummaddan kor nooga qaado mashaariicdan soo socoto waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto walaalayaal ciddii halkan joogto ee cidda ka maqan oo meelaha oo ku rafaadsan ay joogaan waxaan leenahay meeshii khayr badan ba ka jira faa'iido badan ba meesha taalla soo gaara diintan baa waxaa noo anficiso waxaa ilaahay ka rajaynaynaa haddii ilaahay ogolaado in noo dhammaystiro waana isdaba aala mogtahay baashi waad saaran tahay diyaar ha loo noqdo jazaakum allahu khayran waxaan leenahay markaan guud ahaan iyo gaar ahaanba ummadda muslimiinta ah waxaan leenahay meel kasta ay joogaan waxbarashada ka faa'iidaysteen waa maanta waxaa noo anfacay waxbarashada waaye waxbarashada jiilkan aan ugu dadaalno aan ugu dadaalno sidii ay u noqdaan jiil oo waxaa weeye shareecadooda iyo diintooda ay kor u qaadayso u noqdaan fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd sidoo kale dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa maamulaha madarasada imaam bukhaari ee degmada jamaame taas oo ardaydu ay ka qalin jabinayeen waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay kulankan qayimka ah ee ay ka soo qayb galeen culummada dheergaradka ee mas-uuliyiinta heer gobol heer xarako macalimiinta hooyooyinka bulshiyaadka inteeda kale waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran maanta waxaan soo gaarnay xafladdii aan ugu talagalnay imaam albukhaari madrasadu waa madaraso qayim ah oo in badan soo shaqaysay abaarihii markii waqti ahaan loo fiiriyo furitaankeeda wuxuu ku aadanaa kun afar boqol soddon iyo labo hijriyada dhanka miilaadigana waxay ku beegneed laba kun koob iyo tobanka miilaadiga in badan waa soo shaqaysay maamulo badan kala duwanna waa ay soo wada mareen alxamdulilah ilaahi fadligii waxaan soo gaarnay wax aada iyo aada inoo farxad geliya duruusyo badan kadib imtixaano badan kadib waxaan soo gaarnay arday inoo qalinjabisa oo ka gudubta dugsiga hoose dhexe eena maanta haddii ilaa qadiro meeshaasi lagu abaalmarin doono alxamdulilah ardaydu tir guud ahaan waxay ka kooban tahay oo ay imtixaanka u fadhiisatay boqol siddeetan iyo sagaal arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal alxamdulilah ilaah fadligii tiradaas aan soo xusay waxaa ka qalinjibin rabtaa shan iyo soddon arday inta kale imtixaankoodu wuxuu ahaa mid ay ku wada baaseen marka laga reebo shan arday oo imtixaanka dhowraan imtixaan aan gelin ilaah fadligii waxaa hadda anaga nasiib aan u yeelanay waqti badanna aan kusoo dhex jirnay waxaa loo yaqaano qalinjabinta ama shahaado qaadashada shahaado qaadashadu in badan waa filaynay inkastoo ay dadka erjawaame ama madarasadaba ay ku cusub tahay in badanna aan sugayna aan ku taamaynay wax walba waqtigooda ay qabsoomayaan taas haddee waxaan soo gaarnay maalintii annaga aan maanta shahaadooyinka qaadan lahayn ilaah fadligii taasna waxaa suurageliyey maktabu tarbiya wa tacliim dhammaan inta ka soo shaqaysay iyo inta soo fulisayba waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr ardayda maanta inta halkaan ka qaadan rabto shahaadooyinka waxaan leeyahay dhammaan waxaan iswada leenahay hambalyo hambalyo hambalyo si uu macalinka inoo yiri jasaaka allahu khayr halkaas ayaan kusoo koobayaa wabilaahi towfiiq ugu dambayn ardayda ayaa goobta lagu siiyey abaalmarino iyo shahaadooyinkii ay mudnaayeen ardayga koowaad ee insha allahu tacaala aan u yeerayno waa maryama ibraahiim maxamed oo ah ardayadda ugu horeyso cala lidlaaq xagga buundooyinka darajooyinka madrasada imaam albukhaari waxay ku guulaysatay shahaadadeedii iyo abaalmar dhan boqol doolar tafadal maasha allah ardayadda labaad ee aan u yeerayna insha allahu tacaalaa ee nasiibka u yeelatay inay naqoto ardayadda labaad xagga natiijooyinka waxa weeyaan zahra sheekh nuur cabdisalaam oo insha allahu iyadana halkan ka qaadan doonto shahaadadeedii iyo jaa-iso dhan malyan lacag ah oo shilinka soomaaliga ardayadda saddexaad insha allahu tacaala aan u yeeri doono waxay tahay ramla zakariye cali oo naqatay ardayda saddexaad ee natiijooyinka naqatay ardayda saddexaad waxay ku guulaysatay shahaadadeedii dugsiga dhexe iyo lacag gaaraysa siddeed boqol oo kun oo shilin soomaaliya ardayadda isla kaalinta saddexaad ka galay waa anisa axmed maxamed ku guulaysatay shahaadadeedii dugsiga dhexe iyo lacag shilin soomaali siddeed boqol insha allah guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijka mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من